أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصxaabihi أجمعين أma bعdu waxaan soo haynay tafsiru suuraةi shura casharkeenna wuxuu ka bilaabmayaa caawa aayadda شhan iyo labaatanaad qaala tacaalى alla wuxuu yidhi whuwa اladii yqbl الtwbةa can cibaadih wahuwa alle alladii allihii weeyaan yaqbalu aqbalayay adtowbata noqoshada dembiga kasoo noqoshadiisa ilaahay subxaanahu wa tacaala xaggiisa looga soo noqdo alla waa mid aqbalayo can cibaadihi addoommadiisa xaggooda ayuu ka aqbalayaa wayacfuu waa cafinayaa alla subxaanahu wa tacaala can isayi-aati xumaanyaalka xumaanyaalkii xaggoodana wuu ka cafinayaa alle wayaclamu waa ogyahay rabbi maa waxa tafcaluuna aada samaynaysaan waxa aada samaynaysaanna wuu ogyahay rabbi subxaanahu wa tacaala marka rabbi aayaddan wuxuu tilmaamayaa markii laga soo hadlay mushrikiinta iyo dhibaatadooda iyo cinaadka iyo madax adayga iyo qallafsanaanta ay nebiga sal ll l slam dacwadiisa ay ka horgeynayaan iyo iyagii oo tilmaamayo in nebigu uu qur-aankan isagu been abuuray waxyaabahaas oo dhan ayaa rabbi subxaanahu wa tacaala wuxuu u bandhigayaa oo uu markaa yacnii iyaga u bandhigayaa inay soo noqdaan oo ay dembigaa kasoo laabtaan mar allaale markay kasoo laabtaanna ilaahay inuu aqbalayo wa huwa alle waa fursad marka tarkiibna waa ku jiraa oo dariiqa xaqa ayaa la jeclaysiinayaa waxaana lagu jeclaysiinayaa inay fursad haystaan oo ay markaa ku towbad keeni karaan wa huwa alle alladii allihii weeyaan yaqbalu aqbalayay adtowbata towbada aqbalayay can cibaadihi addoommadiisa xaggooda ka aqbalayay waxay la macno tahay fii suurati towba waxaan kusoo marnay alam yaclamuu ana allaha huwa yaqbalu towbata can cibaadihi wayaakhudu sadaqaat ayay aayaddanna ay la macno tahay ee can cibaadihidaas qaarna waa caam yeelaan oo addoomadoo dhan bay ka dhigaan qaarna ibnu cabaas oo kale wuxuu yidhaahdaa can cibaadihi yuriidu wliyaa'ahu wa ahla daacatihi mu'miniinta loo jeedaa oo markaa macnuhu wuxuu yahay rabbi mu'miniintii buu isjeclaysiinayaa wuxuuna isku jeclaysiinayaa inuu towbada ka aqbalayo iyo noqoshada wayacfuu waa cafinayaa alle can isayi-aati xumaanyaalkii xaggooda ayuu cafinayaa ou dhaafayaa wayaclamu waa ogyahay alle maa tafcaluuna waxa aada samaynaysaan axaadiis badan buu markaa ayaa halkan culimmadu ay ku keenaanoo towbada fadligeeda iyo wanaageeda iyo ka waramayso uu ugu muhiimsan yahay xadiidka nebigu sala allahu calayhi wasalama uu yidhi lallaahu afraxu bitowbati cabdihi ilaahay waa uga farxad badan yahay addoonkiisa towbada uu keeno uu ku farxo min rajulin nin waa uga farxad badan yahay dhumiyey daabadiisii ay ka dhuntay meel markaa ay yacni bahgooye ah ay uga dhuntay calayhaa طacaamuhu wa sharaabuhu oo cuntadii iyo sharaabkeediina ou wato ay saarnaayeen oo markaa degay fanasala fanaama oo intuu degay seexday fastayqada soo toosay waqad dallat raaxilatuhu iyadoo gaadiidkiisii uu ka dhumay ay dhuntay fadaafa calayhaa ku dul wareegay xataa adrakahu lcatashu ilaa oon uu markaa haleelay uu gaaray oo uu oomay faqaala markaa yidhi arjicu ilaa xaysu kaanat raaxilatii fa amuutu calayhi meeshii ugu dambeysay oo gaadiidkaygu uu ahaa ayaan u laabanayaa waana iskaga dhimanaya waa isqibleeyey farajaca waa noqday markaa yacnii fa uqmiya calayhi waa la miir daboolayo ama fa aqfaa wou seexday fastayqada waa soo toosay faid huwa bihaa cindahu waaba daabadiisaa la joogto calayha طacaamuhu wa sharaabuhu ninkaa yacnii farxaddiisa waxaa ka badan sida uu ugu far alle subxaanahu wa tacaala uu ugu farxayo addoonkiisa marka uu u towbad keeno marka dadka waxay fahmayaan unbaa tusaale loogu soo qabanayaayo ninkaa sida uu daabadda ugu farxayo bal ka warramo aad buu ugu farxayaa rabbi baa ka farxad badan marka uu addoonkiisii dhumay uu soo noqdo oo uu addoonkiisii dariiqii xaqaa ka dhumay markuu usoo laabto sida uu ugu farxayo ayb wayastajiibu ladiina aamanuu wacamiluu الsaalixaati wayaziiduhum min fadlih wayastajiibu waa ajiibayaa alleh oo waa aqbalayaa aladiina kuwii aamanuu rumeeyey ayuu alleh ajiibayaa wacamiluu sameeyey alsaalixaati acmaasha suusuuban wayasiidu waa u kordhinayaa alleh hum iyaga min fadlihi dheeraadkiisa iyo fadligiisa xaggiisa ayuu uga kordhinayaa waalkaafiruuna kuwa ilaahay ku gaaloobay oo diidayna lahum waxay leeyihiin oo waxaa u sugnaaday cadaabun cadaab cadaabka oo shadiidun aada iyo aada u adag wayastajiibu ladiina laba tafsiir baa meeshaa taallo ama ku jirto in aladiina laga dhigo fii mowdici rafcin faacil macnuhuna markaa uu noqdo bimacnaa way yacnii wayastajiibu ladiina aamanuu mu'miniintii allay ajiibayaan in laga wado allay ajiibayaanna marka macnaheedu waxay tahay way ka baqayaanoo way adeecayaan wixii uu farayna waa la imaanayaan wixii uu ka reebayna waa ka harayaan sidaa marka wayastajiibu macnaheeda caadiga marka aan ku wadno sidaas waaye wayastajiibu aladiina aamanuu mu'miniintu allay ajiibayaan waaye markaas maxayna ku ajiibayaan daacadiisa macnaha labaadna waxa uu yahay aladiina in laga dhigo fii mowdici nasbin mafcuulu bihi in laga dhigo oo marka macnuhu uu noqdo wayastajiibu llaahu alla wuxuu ajiibayaa aladiina aamanuu mu'miniinta ducadoodu ajiibayaa waaye markaas waana macnaha hadda aada loogu badan yahay sida badan laakiin istajaaba iyo ajaaba istajaaba marka ay tahay laam inay ku gudubtaa badan oo hadda wayastajiibu llaahu liladiina aamanuu oo kale in la dhahay tahay laakiin mararka qaar de laamkaas isagoo ka go-anna waa iska jiraa ayb hadda marka wayastajiibu ladiina aamanuu macnahan labaadan ku wadaynaayo wayujiibu ladiina aamanuu wayujiibu llaahu alla waa ajiibayaa waay aladiina kuwa aamanuu rumeeyey waana sida mucaad ibnu jabal aayadda uu ku fasiray waa ducada mu'miniinta qaarkood qaarka kale ay u ducaynayaan oo ilaahayna uu aqbalayo oo u aqbalayo ama iyaga laftooda baryahooda ayuu rabbi aqbalayaa wayasiiduhum min fadlihina waxay noqoneen wax aynan weydiisanin ayuu rabbi ugu sii kordhinayaa iyaga rabbiba aynan warsanin labadaa macnaa marka meeshaa ku jira kan danbaan ku soconaynaa wayastajiibu ladiina wayastajiibu llaahu alla waa ajiibayaa aladiina kuwii aamanuu rumeeyey wacamiluu sameeyey alsaalixaati acmaasha suusuuban la yimid wayasiiduhum waa u kordhinayaa oo rabbi waa siinayaa min fadlihi fadligiisou ka siinayaa maa lam yas'aluuhu wax aynan weydiisanin iyaga waalkaafiruuna kuwa alla diiday ee gaalada ahna lahum waxay leeyihiin cadaabun cadaab baa u sugnaaday cadaabka oo shadiidun aada u adag walow basata allaahu risqa licibaadihi labaqow fi lardi walaakin yunazilu biqadarin maa yashaa walow haddii basata allaahu alla ou fidin lahaa alrisqa risqiga ou aada u fidin lahaa licibaadihi addoommadiisa ou u fidin lahaa labaqow way qooqi lahaayeenoo way yacnii way kibri lahaayeen way gardarsan lahaayeen fil ardi dhulka korkiisa ayay ku gardarsan lahaayeen walaakiin lagu noqoye yunazilu alla waa soo dejinayaa maa ayuu soo dejinayaa yashaa-u uu doonayo biqadarin xaal uu yahay mid jaan go-an oo ilaahay agtiisa ka jaan go-an ayb innahu alleh bicibaadihi addoommadiisa khabiirun midkii xog og waaye addoommadiisa isagaa xog ogo qofka haddii risqiga loo badiyo ku qooqayo oo ku xumaanaya isagaa og qofka marka lagu yareeyana ay u roon tahay ilaahay isagaa garanayo basiirun weeyaan mid arkid badan oo addoommadiisa yacnii axwaashooda iyo aada u arkahayo halkan marka aayaddan culimadu waxay yidhaahdeen mufasiriintu waxay kusoo degtay asxaabu sufa oo asxaabu sufa waxay ahaayeen dad aan dad lahayn oo guryahoodii kasoo qaxay madiinay imaadeen masjidka nebigay seexan jireen sala allahu calayhi wasalam waxay tamaniyeen oo marka ay jeclaysteen an low aqnaahum ullahu ilaahay inuu qani ka dhigi lahaa sidaabay jeclaysteen markaabuu alla wuxuu leeyahay axwaasha addoommadeyda anaa ku ogaal badan maslaxada ayaga u roonna aniga ayaa aqaano oo midna waxaa u roon qinaha iyo hodantinimada midna hodantinimada u daran oo u dhib badan oo maal markii la siiyo waxaa laga yaabaa yacnii inuu xumaanayo ilaahay marka qofkau khayr la doono risqiga isaga ayaa markaa sida maslaxada ugu fiican ayuu u sameeyaa xadiidkii nebigana wuxuu ahaa saxiix muslim ku sugnaa min xadiidi cabdillaahi bni camr bni alcaas nebigu wuxuu yidhi sal ll cl slam qad aflaxa man aslam waxaa liibaanay qofkii ilaahay isu dhiibay oo u hoggaansamay wa rusiqa kafaafan wax isaga ku filanna lagu arsuqay waqannacahu allahu bimaa aataahu wixii ilaahay siiyeyna qalbigiisa uu qanaaco ugu geliyey kaasaa liibaanay buu yidhi nebiga sala allahu calayhi wasalam walow haddii basata allaahu alla uu fidin lahaa alrisqa risqiga uu fidin lahaa licibaadihi addoommadiisa uu u waasicin lahaa la baqow ay la taqow way xadgudbi lahaayeen fil ardi dhulka korkiisay ku xadgudbi lahaayeen ayb walaakiin lagu noqoyay yunasilu alla waa soo dejinayaa biqadarin jaango-naan iyadoy ku dheehan tahay maabuu soo dejinayaa yashaa-u uu doonayo ay kamaa yashaa-u ayuu usoo dejinayaa alleh nadaran minhu licibaadihi isagoo markaa yacnii addoommadiisa u fiirinayo ayb macnaha baa marka aayadda ku jiro meeshaa marka waxaa laga qaadanayaa rabbi masaalixda addoommada inuuinuu aada u yaqaano in badan wixii uu khayr la doonayna inuu u ilaalinayo maslaxadooda isaga kii aan khayr lala dooninna maal ayaa inta lagu firdhiyo ayaa halaagiisa uuba noqonayaa maalkaas kam min annaas oo markaynan waxba haysanin ama ay biilkooda un la dagaalamayeen oy heli kareen ay ka fiicnaayeen marka maal badan ilaahay uu siiyo kaasi marka waxaa u roon maalka inaan in laga hayo dadka qaarna qinaha ayaa u roonoo faqriga uma fiicna oo waxaa laga yaabaa haddii uu faqriyo in diintaba uu iskaga baxaa dhici karto kaasoo kale marka ilaahay hadduu towfiiq la doono maal baa la siinayaa qani buu ka dhigayaa isagaa rabbi marka addoommadiisa yaqaano innahu alleh bicibaadihi addoommadiisa khabiirun midkii xog og waayo oo axwaashooda aad uga warqabo basiirun arkid badan waayo ay in allaha bimaa yuslixu cibaadahu wayufsiduhum ilaahay waxaa addoommadiisa hagaajinayo iyo waxa fasaadinayaba min ghinan wa faqrin oo hodantinimo iyo faqri ah wasacatin wa iqtaarin maalka oo loo waasiciyo iyo in lagu ciriiriyo ah duu khibratin mid khibro ugu saaxiib ah waaye basiirin arkid badanna marka ilaahay de wixii uu ku siiyo inaad uga mahadnoqdo waaye kii maal haddaad intaa usii hanqaltaagtana ma ogid inuu yahay kii diinta aada ugaga fasaadi lahayd haddii faqri iyo lagugu celiyana haddii ilaahay maal ku siiyana waxaa laga yaabaa inda faqrigu uu dhib kuu ahaa marka mar walbaa rabbi subxaanahu wa tacaala isaga unbaa mahadsan whuwa اladii yunazilu اlgayha min bacdi maa qanatuu wahuwa alle alladii allihii weeyaan yunazilu soo daadejinayay algayha roobka min bacdi maa kolkii kadib qanatuu ay quusteen markay quusteen ka gadaale wayanshuru wou fidinayaa alle waa kan waasicinayo oo fidinayo raxmatahu naxariistiisa ayuu faafinayaa wa huwa alleh alwaliyu midka maamulayo waayo roobka iyo raxmadda kan maamulo waayo alle alxamiidu almaxmuudu ee la mahadiyo waay halkanna aayad kalaa ilaahay wax nagu tusayaa waxdaaniyadiisa iyo qudradiisa oo waxay tahay dadku markay quustaan oo abaartu ay dhinac walba ka asiibto roobkiibuu u keenayaa roobkii ayuu usoo diinayaa naxariistiisiibuu ayuu faafinayaa taasna waa marka waxaa weeyaan midda waa waxa uu alla maamulayo oo cid kale oo maamulaysa aynan jirin wa huwa alle alladii allihii weeyaan yunazilu soo daadejinayay algaytha roobka min bacdi maa kolkii kadib qanatuu ay quustaan markay quusteen ka gadaale maxaa loo leeyahay rabbi de roobka asagaa soo dejiyo ama dadku ha quusteen ama yaynan quusanin xataa marka aynan quusanin roobka ilaahay unbaa soo dejinaya soo maaha maxaa loogu xiray min bacdi maa qanatuu loo yiri waxay leeyihiin ahlulmacaaniga meeshaan inzaalu lmatari bacda alqunuuti adcaa ilaa shukri laati bihi yacni roobka soo dejintiisa markay dadku quustaan kadib la soo dejiyo iyada ayaa dadka ugu yeerid badan inay rabbigii keenay ku shukriyaan oo dadku markay quusteen oy yacni dhimanayaan oo ay xooluhu ka baaba-ayaan oo ay quusteen markuu xagga rabbi faraj uga yimaado roobkii uu soo da-o way farxayaan ilaahay bayna ku shukrinayaan maadaama marka markay quustaan ka gadaale ayaa shukrigu weyn yahay oo uu aad marka u badan yahay baahidiisuna marka ay aad usoo muuqanaysaa ee marka min bacdi maa qanatuu macnaheedu sidaas waayee macnaha lagama wado dadku marka aynan quusanin roobka ilaahay inaanu soo dejinaynin ma aha mar walba isagaa soo dejiye roobka ayb wayanshuru wuxuu fidinayaa alleh ou faafinayaa raxmatahu naxariistiisa raxmadda marka laba tafsiir baa ku jirto tafsiirka koowaad waxa uu yahay roobka ayaa laga wadaa alraxmatu hunaa almatar waa roobka haddii marka roobka laga macneeyo waa min caddi nicmati bicaynihaa nicmadii lafteedii baa laba jeer la tirina wahuwa aladii yunazilu lgaytha roobkii waa nicmo wayanshuru raxmatahu waa isla roobkii laba jeer ayaa laba magac lagu kala sheegay meesha uu dadka ka taagan yahay noloshu inay ku jirto oo muhim uu yahay ayaa magacyada loogu kala gedinaa marna algaytha laleeyahay marna raxma raxmad lagu tilmaamayaa waa marka min baabi caddi nicmati bicaynihaa bilafdayni nicmadii lafteeda ayaa laba lafdi lagu kala sheegaa ee macnaha labaadna waxa uu yahay raxmadda waxaa laga wadaa ashamsu qoraxda markaa macnuhu wuxuu noqonayaa ilaahay waa ka roobka soo dejinayo min bacdi maa qanatuu markay quustaan kadib wayanshuru ilaahay wuxuu faafinayaa raxmatahu naxariistiisa waa qoraxda qoraxdii buu marka soo faafinayaa oo soo bixinayaa waayo roobku markuu do-o oo do-o oo do-o hadduu maalmo isku daba xigsado dadku qorax bay rabaan ayay raboonayaan qoraxdii ayay raboonayaan markaas markay qoraxda soo baxdo waa ku farxayaan haddana marka ilaahay roobkana isagaa keeno qoraxdana isagaa keenayo waay marka nacam macno labaad baa marka raxmadda bimacnaa shamsi in loo jeedo xadiidkii anas waad ogtihiin oo saxaxaynka ku sugnaa markii nin reebaadiyaa soo galay markaasuu yidhi halaka almaalu wajaaca alciyaalu wanqadacat isubulu fadcu llaaha yuqiitunaa rasuul allow maalkii waa baaba-ay xoolihii waa baaba-een ilmihii waa baaba-een way baahdeen oo ilmihii way gaajoodeen jidadkiina waa go-eenoo bimacnaa owrtii la raran jiray ma soco karta hadda nacam ee rasuul allow ilaahay noo bari roob hana siiye nebigu gacantuu taagay sal ll ly slam mimbarka isagoo saaran allaahuma akithnaa allaahuma akithnaa buu yidhi roob baa markiiba daruur baa markiiba timid daruurtii way da-day markaasuu anas wuxuu yidhi maa ra-ayna shamsa sabtan qorax ma aanan arkin buu yidhi jimcay ahayd ilaa sabtigii kale qorax ma aanan arkin buu yidhi anas markaaba haddana nin kalaa jimcadii soo galay kale meeshii uu kii hore kasoo galay buu kasoo galay markaasuu wuxuu yidhi halaka almaalu wanqadacat الsubulu watahdamat اlbuyuut rasuul allo guryihii waa dumeen yacnii jidadkii waa go-een maalkiina waa halaagsamay ee ilaahay noo tuug fadcu llaaha yumsikuhaa ilaahay noo bari ha celiyo markaa buu nebigu wuxuu yidhi allaahuma xawaalaynaa walaa calayna ilaahu dhinacyadeenna ka yeel dusheenna ka qaad samadii marka madiina waxaad moodaa buu yidhi saxaabiga gaashaan oo kale iyadi dhinacyadiina waa ka da-ayaa madiinana gaashaan oo kale ayaad moodaa wax rooba kama da-ayo qoraxdii baa soo baxday marka aad bay ugu farxeen marka mar marna roobkii baa lagu farxayaa marna qoraxdii nacam labadaas nicmaa marka nala tusaa nacam ayb waa marka cashar aad u weyn waayo mar walba aan arkayna nacam ayb wa huwa alle alladii allihii weeyaan yunazilu dejinayay algeyta roobka min bacdi maa kolkii kadib qanaduu ay quusteen wayanshuru faafinayay oo waasicinayay raxmatahu naxariistiisa naxariistaas ama qoraxda ku tilmaan ama roobkii laftiisa ku sheeg wahuwa alle alwaliyu waa midka maamulayo roobka asagaa maamulo cid la maamushaa ma jirto laa nebina lama maamulo malagna lama maamulo isaga unbaa maamulo yaa laga baryayaa marka wahuwa alwaliyu mar haddii la yidhi isaga unbaa laga baryayaa nacam waxaa balaado iyo doqonnimo iyo diin la-aan ah qofku roob inuu weydiisto axad isagiiba dhintayba nacam haddii uu markaa yacnii awood leeyahay axadkaani maba dhinteenba godkaas ciriiriga badan oo mugdiga badan ma uunan ku jireen hadduu awood hayo in marka rabbigii awoodda badnaayo noolaa inta laga tago ee la yidhaahdo marka yacnii roobkiibaa waxaa la weydiisanayaa ama yacnii loogu qayshanayaa dad beri hore dhintay si kasta sharaf ha u lahaadaan haddana shaqadooda ma ahan howshaani waayo ilaahay baa qur-aanka wuxuu ku leeyahay wahuwa alwaliyu alwaliyu macnaheeda maxay tahay mufasiriintu waxay dhaheen yelilmatara roobka ilaahay baa maamulaayo macnuhu saas waay ilaahay baa maamulaya de isaga in la weydiistaa ka dhalanaysa marka ayb alxamiidu almaxmuudu weeyaan alla kan la mahadiyo wa min aayaatihi khalqu الsamaawaati wاlardi wamaa baha fiihima min daaba aayaad waaweyn oo kalena lagu tusayaa waxdaaniyada alle iyo qudrada rabbi wa min aayaatihi ilaahay aayaadkiisa isaga waxdaaniyadiisa lagu garanayo qudradiisa lagu garanayo khalqu samaawaati baa ka mid ah samaawaadka abuuristooda waalardi dhulka abuuristiisaa ka mid ah uu isagu abuuray iyo wamaa kii abuuristiisa batha uu faafiyey alleh fiihimaa dhul iyo cir dhexdooda uu ku faafiyey min daabatin oo wax kutuba ah dhulkii marka ama cirkii ku soconaya ah wahuwa alleh idaa yashaau wahuwa allah wahuwa alle calaa jamcihim dadka ururintooda idaa yashaau haddii uu doono qadiirun qaadirun midkii awoodo waay ay wahuwa qaadirun calaa jamcihim idaa yashaau waa mid awoodo inuu ururiyo oo uu bacfiga keeno haddii uu doono wa min aayaatihi alla aayaadkiisa khalqu samaawaati baa ka mid ah samaawaad abuuristooda waalardi iyo dhulka abuuristiisaa ka mid ah iyo wamaa wa khalqu maa shay abuuritaankiisa batha alla uu firdhiyey oo uu yacnii faafiyey fiihimaa fiihimaadaan hadda marka maxaa laga wadaa dhul iyo cir waa lagu fasiray de cirkiina malaa'igtii iyaa marka alla uu ku abuuray dhulkiina daabad iyo waxaan aan arkaynay xayawaanaad baa alla ku abuuray korkiisa marka fiihimaada marka macnaheedu waxay noqonayaan fi samaawaati waalardi labadaba waxaa kaloo laga macnayn karaa loona badan yahay fiihimaada ay fi l ardi in laga wado waxaa laga hadlayana wax dhulka korkiisa alla ku abuuray ay tahay tatniyadan hadda marka yacni way iska imaadaa iyadoo tatniyada markaa yacni inta la idlaaqo mid ka mida un laga wadana waa iska suuragal oo fii suurati raxmaan buu ilaahay wuxuu leeyahay yaqruju minhuma allu'lu'u walmarjaan biyihii macaanaa iyo kuwii dhanaanaa wuxuu alla ka soo saarayaa jawharado ayuu alla ka soo saarayaa marka de jawharadahaas iyo waxyaabaha iyo meesha ay kasoo baxayaanna waa baddaan dhanaan ee ma ahan webiga ma aha haddana maca dalika yakhruju minhumaa ayaa la yidhi dhulka unbaa waxaana loo jeedaa badda un labadooda mid unbaa loo jeedaa halkaana khalqu samaawaati waalardi baa la yidhi dhulkaana loo jeedaa markaan ayb iyo wamaa wixii wakhalqu maa iyo shay abuuritaankiisa ilaahay aayaadkiisa ka mid ah baha uu faafiyey fiihimaa uu ku faafiyey ardadii korkeeda min daabatin oo daabad ah wa huwa alle qadiirun mid awoodis badan waayo muxuu awoodayaana calaa jamcihim soo ururintooda idaa yashaa-u marku doono yacnii aayadaha ilaahay iska sheeg ma aha marka aayaddan lagugu baraarujiyo macno iimaani ah ama maslak iimaani ah baa ka dambeeyo hadda marka la tilmaamay samadan iyo dhulkan iyo waxa dhulka ku soconayo ee alla abuuray inay aayaad ay yihiin maxay tusayaan marka waxay ku tusi karaan qudrada rabbi maxaa ka mida qudrada rabbina inuu dadka soo bixi karo waayo iyaga dadkan markaa qur-aanku uu la doodayay mushrikiin alcarab waxay diidanaayeen albacthu waannushuur oo ilaahay see noo soo saarayaa bay dhihi jireen markaabaa waxaa la leeyahay war ilaahay inuu idinsoo ururiyo waa awoodaa cirkanna fiiriya dhulka fiiriya waxa uu daabad dhulka korkeeda ku khalqay bal eega baa ilaahay leeyahay subxaanahu wa tacaala ayb marka wahuwa calaa jamcihim idaa yashaau qadiirun baa marka iyagaa tanaa marka la rabaa in la sugo maxaa lagu sugayaa waxaynan diidi karin dhulkan iyo cirkan iyo daabadan ay arkayaan iyo waa waxaynan inkiri karin ee allihii sidaan awooday maan awoodi karin inuu idinsoo celiyo shayga marka qeybka ah baa la rabaa inay rumeeyaan wax hadda xaadir ah oo joogo ayaana marka daliil loogu soo qaadana dariiqada qur-aanka wamaa asaabakum min musiibatin fabimaa kasabat aydiikum wayacfuu can kahiir haddii marka roob iyo nicmadii alle la waayo maxaa lagu weynayaa marka waatan iyadana marka ile roob baan hadda soo sheegnay ilaahay inuu dadka roobkii ugu naxariisanayo naxariista rabbi mararka qaar in dadku ay waayaan wax ka mid a maxaa keeni karo dunuubtooda wamaa asaabakum wamaa wixii asaabakum idinku dhaco oo idin asiibo min musiibatin musiibo ah fa bimaa kasabat fa bimaa kasabat aydiikum fa bikasbi aydiikum gacmihiina shaqadooda sababkeeduu ku ahaaday wayacfuu waa dhaafayaa alleh can kahiirin wax badanna waa dhaafayaa xaggooda oo idiin qaban maayo ayb aayad weyn waayo marka bani aadamku waxay wax uga hallaabaan waa wuxuu isagu un la yimid uu kasbaday dahara alfasaadu fi lbari walbaxri bimaa kasabat aydi اnnaasi liyudiiqahum bacd aladii camiluu waa soo marna suurat ruum ayb walanudiiqanahum min alcadaabi اladnaa duuna alcadaabi alakbari lacalahum yarjicuun waxaa sidaa marka loo dembi ay galeen inay ka laabtaana laga rabaa ayb marka alla aayadan marka aayadaha un bay la macno tahay wamaa wixii maada marka waa shardiyo waaye fa bimaa kasabadna waa jawaabti wamaa wixii asaabakum idinku dhaco oo idinku dhacay oo min musiibatin musiibo ah fa bimaa kasabat fa bisababi maa kii sababtii ayuu ahaaday kasabad ay shaqaysay aydiikum gacmihiina haddaad doontana maada masderiyo ka dhigo oo fa bikasbi aydiikum gacmihiina shaqadooda waay gacmihiina wixii ay kasabtay sababkeeda ayuu ku ahaaday min musiibatinta marka laba tafsiira ku jirto ma'huur ah tafsiir wuxuu leeyahay masaa'ibta dadka ku dhacaysaa laga wadaa tafsiir kalena wuxuu leeyahay min musiibatin waa xuduudda waay qofka dembi buu galay markaasaa xuduuddii baa lagu fuliyey gacantii baa laga jaray jeedalkii baa lagu dhuftay waa la rajmiyey cuquubaadka sharciga waxay idinku dhacayaan waa waxaad idinku shaqaysateen ilaa cuquubaadku mar walba waa labo cuquubaad sharciya iyo cuquubaad qadariya qaar marka culimada kamida waxay ku fasirayaan min musiibatintan cuquuba qadariya waa shaamil marka qaarna waxay ku fasirayaan cuquuba sharciya labada tafsiirba waa ma'huur cuquubaadka marka oo sharciga ah hadday dadku naxariis waay hadday iska dhaafaan dadku ay iska daayaan oo xuduudda ilaahay aan dhulka laga oogin alimaam ibnu lqayim wuxuu leeyahy istaxaalat ilaa cuquubaatin qadariyatin cuquubaadkii sharciga waxay isku bedelayaan cuquubaad qadari ah abaaraa dhacayso dadka eber xoolihii ka siinayso gubashaa dhacayso oo maalkii u baaba u gubto waxaa dhacaya marka cudurro aan la aqoonin baa imaanayo waxaa imaanaya dadki inay isku dirmaan waxaa imaanayo yacni madax jaa-ir ah waxaa imaanaya cadowgoodii oo lagu sallado kulli maxaa keenayo cuquubaadkii ilaahay ugu talagalay dadku inay dembiga uga soo laabtaan oo aan la fulinaynin leanna xuduuddu waa zawaajir walidaalika xadiidku wuxuu ahaa laxadun yuqaamu fi lardi hal xad oo dhulka korkiisa si cadaalad ah oo sax ah looga oogo khayrun min an yumdaruu arbaciina sabaaxan afartan maalmood inuu roob da-o waa uga khayr badan tahay in cadaalad la helo oo xuduudda sharcigaa si cadaalada loo fuliyaa dadka roobka uga fiican culimadana waxay ku tacliili ay ku cileeyaan ama ay ku sababeeyaan marka xuduudda la oogaa macaasidu waa yaraanayn macaasidu haddii ay yaraatana barakadii samada waaba iska imaanayba ayb marka dadka de macaasida waay waxa ka hortaagan meeshanna marka ayadan aad bay salafka ugu tadaburi jireenoo xataa waxay dhihi jireen nabar markuu kasoo baxo wamaa asaabakum min musiibatin fabimaa kasabad aydiikum haddii qof lagu sallado oo uu mar walba wax ka sheegayo ou caynayo ou dhibaayo qof safiiha haddii lagu sallado waxay dhihi jireen fa bimaa kasabat yaddii waxaan ani u shaqaystay un waayo markaasi ilaahay usoo noqon jireen qofkaasi marka musiibada nicmay u tahay nacam mar haddii haddii musiibadii markuu arkay ou ka faa'iidaystay oo isaga dib intuu iskugu laabtay rabbi u towbad keenay isa saxay ninkaasi waxaa la dhihi karaa dhinac marka laga fiiriya musiibo maba haysataba isaga nacam laakiin markaad musiibada intaad weynayso weynayso oodan ku tadaburin sababka kuu keenay yay ugu daran tahay ayb dhinaca kalena de masaa'ibta dembi dhaaf haddaba socdo maa yusiibu lmuslima min nasabin walaa wasabin walaa hamin walaa xasnin walaa xusnin xataa shawkatu yushaakuhaa ilaa kafara allahu bihaa khaطaayaahu wamaa asaabakum wamaa wixii asaabakum idinku dhacay oo min musiibatin musiibo ah labada nooc miday ahaadaan xuduudda ama masaa'ibta caamka ah fa bimaa kasabad fa bisababi maa kii sababkii ayay ku ahaatay kasabad ay shaqaysay aydiikum gacmihiinna wayacfuu waa dhaafayaa alle waa iska cafinayaa can kahiirin wax badan xaggoodna waa dhaafayaa rabbi wamaa antum idinku ma tihiin bimucjiziina kuwii cajzi gelinaya oo ka fakan karo allaah alle fil ardi dhulka korkiisa uga fakan kara ma tihiin idinka wamaa lakum idinma sugnaanin min duunillaahi alla sokadiisa min weliyin ku idin maamulayo walaa nasiirin iyo mid idin heelinayo idinma sugnaanin wamaa antum idinku ma tihiin bimucjiziina kuwii ka fakanayo oo cajzi gelinaya rabbigiin ma tihiin ma tihiin idinka oo rabbigiin ma cajzi gelin kartaan fi lardi dhulkan korkiisa yacnii haraban yacnii laa tucjizuunanii xaysu maa kuntum meel walbood ahaataan iga fakan maysaan way mana i cajzi gelin kartaan walaa tasbiquunanii mana iga hormari kartaan qabdada allay marka dadka ku jiraan ayb qofkii og marka inuu rabbi qabdadiisa ku jira iyo awoodiisa inaadan sina uga bixi karin haddaad og tahay rabbi waa inaad iska raalli gelisaa marka oo uunan kugu arkin wax uu kugu caroodo ee daaco ou ku farayna aadan dayicin muraaqaba marka laga mashhad alkhawf walmuraaqaba wamaa lakum idinma sugnaanin min duunillaahi alla sokadiisa min weliyin idinma sugnaanin ku idin maamulayo oo arrinkiina maamulayo walaa nasiirin mid idin gargaarayana idinma sugnaanin wa min aayaatihi aljawaari fi lbaxri kalaclaam mar haddii samaawaadkii iyo dhulkii oo aayaad waaweyn allaystusay roobkii iyo nicmadii alla na siinayeyna nala tusay halkanna tusaale kalea nala tusayaayo baxa makhluuqan badda ee aadka u weyninka badan ee biyaha ah biyaha biyaha sideeda waxaa lagu yaqaanaa biyuhu waa jismun latiif waa jismi waa la taaban karaa waana latiif aada u jilicsan waayo biyo ma adka waa jismi jilicsan shafaaf ah oo aada marka dhexdiisa biyaha dhexdooda waxaa laga arki karaa biyaha sidaas ah culayskuna biyuhu ma qaadi karaan oo wixii culusna waa degayaan oo biyuhu waa degayaan shayga khafiifka ahna biyaha khaasiyadooda waxaa ka mid a waxa khafiifka ahna waa dul sabeynayaan waxaana la tusaa marka qudrada rabbi shay culays badan oo haddana aan degaynin oon biyihii ku degaynin oo dadku ay fuulaan oo alaabaha lagu qaato oo qaarad tu qaarad qaarad ilaa qaarad isaga gooshaya nacam waxaas marka biyihiibuu dul saaran yahay haddana ma degaayo muxuu ku socdaa biyihiibuu dhex jiirayaa muxuu ku soconayaa dabaysha nacam dabayshiina rabbi baa abuuray oo qudro ilaahay bay kutus ayaad ka arkaysaa markabkan weyninka badanee biyahan iska dhex taaganee jiirayay ku dhex socdo oo aan degayninna wuxuu ku tusayaa qudro rabbi waay nacam halkaas waaye marka aayaddan waxa ay marka aayad aada u weyn waay wa min aayaatihi aayaadka alle ee waxdaaniyadiisa iyo qudradiisa tusaya waxaa ka mid ah aljawaari kuwa soconayo asufunu ljawaari waay waa sifo mawsuufkii laga xadfay aayaadka alle waxaa ka mid ah assufunu doomaha aljawaari ee dureeraye soconaayo fi lbaxri badda dhexdiisa ku soconaayo kal aclaami xaal ay buuro la too yihiin iyagoo marka buuro la mid ah kal jibaali waa buur oo kale markaad meel dheer uga jeedid markabka buur baad moodaysaa marka uu nalkiisa shito waa la arkayaa qof uu ka qarsoomayo ma laha ayb kal aclaam marka waa jamcu calamin calamkuna waa buurta wa minhu almathalu mahmaada caanka yaa ka timidoo waxay yidhaahdaan idaa qaطacna calaman badaa calamun buur markay gooyaanba buur kalaa muuqanaysa yihaahdaan marka arrin markay dhammaataba haddana arrin kale ay imaanayso ayaa lagu maahmaahaa idaa qaطacna calaman badaa calamun ayaa la yidhaahdaa marka buurtu markaa weliba haddii dab laga sii shido iyo carabtu markay rabaan inay sheegaan shay iska waadix ah oo cad ayay waxay yidhaahdaan arrinkani ka naarin calaa calamin dab haddii buur laga shido korkeeda ma la arki weynayaana waa maya leanna buurta iyadaaba dheer oo la arkaa haddana marka dab oo iftiin ah laga shido aad baa loo sii arkayaa ayb markaa macnuhu wuxuu yahay wamin aayaatihi ilaahay aayaadkiisa waxdaaniyadiisa iyo qudradiisa lagu garanayo waxaa ka mid ah aljawaari assufunu ljawaari doomaha soconayo oo dureerayo fi lbaxri badda dhexdeeda ku dureerayo oo ku soconayo kal aclaami xaal ay buuro la too yihiin ay la mid yihiin ee la arkayo in yasha allah haddii uu doono yuskin xasiliye oo dejiye alriixa dabayshii buu dejinayaa hadday dabayshii istaagto ay alla uu dejiyo ay joogsato fayadlalna waxay ahaanayaan doomuhu markaasi rawaakida kuwii qotomo doomihii marka waxay noqonayaan kuwii iska qotomo oo taagan oo baddi dhex taagan calaa dahrihi calaa dahri lbaxri badda korkeeda kuwii qotomo ayay ahaanayaan ina fii dalika kaagaasi la aayaatin baa ku sugan likulli sabaarin mid walbo sabrid badan bay ugu sugan tahay shakuurin oo alla u shukrin badan aayaday u tahay maxaa marka aayad ah waxaa ah laba shayban ama saddex shay doonidan culayska badanee biyaha ku dhex soconaysoon degaynin waxaa kaloo aayad kale ah rabbi haddii uu dabayshaas celiyo uu istaajiyo joogsato meel uu markabka u dhaqaaqa ma garanayo waa qot baddiibuu marka iska dhex qotomayaa oo iska taagnaanayaa rawaakida alrukuudu fi lugati assukuun ayaa la yidhaahdaa biyuhu markay degaan ayaa waxaa la yidhahda rakada almaa-u biyihii waa degeen idaa sakanad macnuhuna marka waxay tahay fayadlalna wuquufan kuwa iska taaganay noqonayaan markaas jihada iyo socodkaani dabayshaa ilaahay ugu fududaynayaa walidaalika maraakiibta marka ay dabayshu isbedesho waxaad arkaysaa markabku waa wareerayaa meeshii laga filayay maahane meel kalou baroosinka ku xiranayaa waxaa laga yaabaa marku bari u socday dabayshii markay isgediso inuu galbeed uu tago bari buu u socday galbeeduu tegaya markaasaa laga yaabaa meel bil loo socdo usbuucyo loo socdo meeshii uu rabay looga socdo buu tegayaa dabayshaas baa marka ilaahay ku wadaa in yasha hadduu doono alleh yuskin wuu xasilinayaa waa joojinayaa alriixa dabayshii buu joojin fayadlalna waxay ahaanayaan markaasi doomihii rawaakida kuwa iska qotomo calaa dahrihi calaa dahri lbaxri badda korkiisa kuwii ku qotomo ayay ahaanayaan oo laa tajrii ma soconayso ina fii dalika kaagaasi la aayaatin baa ku sugan likulli sabaarin mid walboo sabrid badan ayay ugu sugan tahay shakuurin oo shukrin badan lan iimaankaaba sabar iyo shukri bis labadaas waa iimaanki ow yuubiqhunna ow amase yuubiqhunna haddii uu doono alleh in yashaa haddii uu doono alleh yuubiq waa halaagayaa hunna dadka doomahaa saaran ilaahay hadduu doono waaba halaagayaa muxuu ku halaagayaana bisababi maa kii sababtiisa kasabuu ay shaqaysteen buu ku halaagayaa alle wayacfu dhaafee alle waa iska waa dhaaf wayacfu waa dhaafayaa alleh can kahiirin wax badanna waa dhaafayaa ayb meeshaan marka waxaa ku jirto ow yuubiqhunna waxay ku cadfan tahay in yasha yuskin soomaa yuskin bay ku cadfan tahay marmarka waxay ka dhigan tahay in yashaa haddii uu doono alle yuubiq waa halaa yani wuu halaagayaa hunna doomahaas ayuu halaagayaa maxaa lagu halaagayaa doomaha iyo waxa saaran bimaa kasabuu bisababi maa kii sababtiisa kasabuu ay shaqaysteen macaasidooda ayuu alla ku halaagayaa markaasay doontu degaysaa maalka ku jira iyo dadka ku jira intaba way ku baaba-ayaan hadduu doono alle wayacfu can kahiirin qiraa'aadka mutawaatirka wayacfu bay ku timid daahirkana waxaad moodaa inay majzuum ay tahay wayacfu leanna waawgii baa la gooyey oo calaamadda ahaa xaalatuljasmay joogtaa yuskintii inay la socotaad mooday marka macnuhuna uu yahay in yasha haddii uu alla doono yacfu can kahiirin wax badan uu cafinaa hadduu alla doono waana macno iska mustaqiimo waa lagu wadi karaa sidaas qaar culimada ka midana waxay leeyihiin wayacfudan xagga lafdiga ayay majzuum ka tahay laakiin xagga macnaha waa iska jumla musta'nafa ah oo waxay leeyihiin marka wayacfu can kahiirin war cusub waayo ay wayacfuu waa cafinayaa alleh can kahiirin wax badan waa iska cafina waana sida waaxidii uu leeyahay tafsiirka basiidka ee qiraa'o shaadana waa ku timid iyadaana macno ahaan aada u toosan buu leeyahay marka haddii hadda laga laqbeeyo wayacfuda majzuumnimadaba loo laqbeeyo oo yuskinta layskaga cadfana dhib ma laha haddii musta'naf laga dhigana wayacfuu ilaahay waa cafinayaa can kahiirin in badan wax badan xaggiisana rabbi subxaanahu wa tacaala wuu cafinayaa wax badan oo dunuubtoodii iyo ka mida u dhaafayaayo falaa yucaaqibu calayha ma ku ciqaabayo alle wayaclam aladiina yujaadiluuna fii aayaatina maa lahum min maxiis wayaclamadan marka waxay ku cadfan tahay laba macnaba marka laba towjiihba waa ku jiraa in lala xiriiriyo oo la yidhaha waawdaani waa waawu sarfi waawu sarfina kuufiyiintu waxay u yaqaanaan jumlada markii ficlu shardigii iyo jawaabu shardigii ay dhacaan ficilka dambe ee lagu cadfo jasmana waa ku bannaan yahay nasbana waa ku bannaan yahay jasmaha marka laga soo leexiyo ee nasba loo soo leexiyo mansuub laga dhigo ayay waxay yidhaahdaan nusiba calaa sarfi ayay yidhaahdaan marka hadda macnihii xaggeeda wuxuu la socdaa uun jumladii jumladii jawaabta iyo jazaha iyo shardiga iyo jazaha ahayd ayuu la socdaa oo jumlada jawaabu shardiga ayuu la socdaa ku cadfan yahay oo markaa yacni waawgu marka kuufiyiintu waaw sarfi bay dhahaan iyadaana wax nasbinaysay leeyihiin basriyiinna waxay leeyihiin maya ee waxa wax nasbinaya waa an oo mudmaro ah marka wayaclam aladiina wa an yaclama saas oo kaleay ka dhigantahay dhahayaan qaar kalena waxay leeyihin zamaqshari iyo kale iyagu waxay leeyihin wayaclamadan war cusub waaye waxaa lasoo qadarayaa marka wax ay iyada ku cadfanaanayso macnuhu marka see noqonaa marka yafcalu dalika sidaabuu alla samaynayaa liyantaqima si uu uga aarsado wayaclama iyo inuu ogaado si uu u ogaado aladiina kuwiisay u ogaadaan yujaadiluuna doodayaan fii aayaatinaa aayaadkeenna kuwa ku doodayo si ay u gartaan oy u ogaadaan maa lahum inuunan u sugnaanin iyaga min maxiisin meelay ku cararaan waana sida ugu fiican oo hadda loo fasiro saasaad moodaa oo in la yidhaahdo yafcalu dalika ilaahay sidaa lasoo sheega uu samaynayaa liyantaqima inuu aargoosto oo acdaadiisii uu ka aargoosto wayaclama iyo wayaclama inay ogaadaan aladiina kuwii inay ogaadaan yujaadiluuna doodayaan fii aayaatina aayaadkeenna kuwa ka doodayo dooda ka bixinayo si ay u ogaadaan maa lahum inuunan u sugnaanin iyaga min maxiisin meelay ku cararaan inayna lahayn say u ogaadaan ayb kuwa marka qur-aankii iyo aayaadka alla beeninayo markay bacdigii aadaan inay ogaadaan allaa mahraba lahum meelay u cararaan inaynan qabin famaa uutiitum min shayin famataacu lxayaati اdunyaa wamaa cinda allahi khayru waabqaa liladiina aamanuu wacalaa rabbihim yatawakaluun famaa wixii uutiitum la idin siiyey oo min shayin shay ah shay uun ah fa huwa isagu maagaasi mataacu lxayaati noloshii fa huwa isagu kan laydin siiyey mataaculxayaati noloshii dhaldhalaalkeeda waa addunyaa ee dhoweyd wamaa wixii cindallaahi ilaahay agtiisa ahaaday wamaa ay ladii kii cindallaahi ilaahay agtiisa ahaaday ayaa khayrun khayr badan wa abqaa baaqi ahaansho badan oo harid badan liladiina kuwii u baaqi ahaansho badan aamanuu rumeeyey wa calaa rabbihim rabbigooda korkiisana yatawakaluuna tala saaranayeen markii laga soo baxay doontaa iyo aayadda ku sugan iyo maraakiibtaa badda marayso iyo dabaylaha ay ku socdaan iyo markii iyo siday halaagana ugu dhow yihiin rabbina u badbaadinaya haddii uu doono markiina lasoo tusaaleeyeybaa adduun iyo wuxuu yahaa naloo sheegaa marka adduun iyo waxa uu yahay ayaa nala tusaaleyna dadkuna hadda hadda doomahaas iyo maraakiibtaasi ilaahay wax badan oo ummadihii hore uunan uga fududayninba ummaddan uga fududeeyey maraakiibtii qaar waxaa weeyaan waa iska gujis waa quusayaaba yacni baddiiba salka u tegayaa iyo guntiga gunta u tegaan waa lagu dagaalamaa qaar waxaa weeyaan baddii bay iska degan yihiinba nacam markabkaasi sanawaad buu badda iska yaallaa waa degan yihiin myacni diyaaradaa lagu xambaartaa taangiyaa lagu xambaartaa baddaasu iska dhex degan yahay nacam haddii ilaahay uu doono inuu baddaasi la gilgilo waad ogtihiin berigii yacnii dhowr sano ka hor baashii yacni dhulgariirkii badda ka dhacay sunaamida la dhihi jiray de waxa ay baabi'isay iyo dhul say yeeshay waa fahmaysaan cid dhihi karta male marka dadkaani technolojiga ku horumaray ilaahay bay cajsi gelin karaan qof dhihi kara male nacam waayo hadday cajsi gelin karaan sunaamidaas ku dhacday maxay uga jawaabi waayeen waa ka wax badan ka baabi'isay ilaahay marka qudradiisa waa la arkaa koonkan baa laga dhex arkaa dadka unbaa marka iyagu diidan intooda badan rabbi subxaanahu wa tacaala oo gaalnimada iyaga markaa doortay maraakiibtii marka waxyaabaha aadka u waaweyn ee macaashka yacni halkan looga baahan yahay midka halkan laga qaadayo ee lacagta lagu rabo kulli maraakiibtaas baa iska qaadayso baddaan ayay marka marayaan iyo badweyntan ilaahay baa waxaa dhan fududaynayo laakiin waxaa nasiib darro ah maraakiibtii in xumaanta midda ugu daran lagu dhex sameeyo ilaahayna sidan buu leeyahay in yashaa yuskini riixa fayadlalna rawaakida calaa dahrihi ina fii dalika laaayaati likulli sabaarin shakuur ow yuubiqhuna bimaa kasabuu waxaad arkaysaa doomo iyo maraakiib dalxiis loogu talagalay oo yacni zinada lagu sameeyo oo khamrada lagu cabayo oo yacnii inta beriga macaasida lagala tago ayaa badda lala aadaa macaasida waad ogtihiin qofkaasi miyounan ku tadaburaynin ow yuubiqhuna bimaa kasabuu wixii lagu halaagi lahayna gacantou ku haystaa uu kula jiraa ee meeshii halaagana waaba dhex taagan yihiin dadkii marka yacnii xataa yacni ummadihii gaalada keliya maahane xataa dadkii muslimiinta ahaa ayaa qaar fara badan macaasidaasay ku ibtilaysan yihiin ayb famaa uutiitum min shayin marka alla wuxuu leeyahay famaa wixii uutiitum la idin siiyey oo min shayin shay ah fa huwa isagu mataaculxayaati noloshii dhaldhalaalkeedii un waaye addunyaa dhoweyd wax allaale waxaa la idinsiiyey ama maraakiib haysta ama diyaarado haysta waa un dhaldhalaal adduunye u dhow xaqiiqda adduunyada marka nala tusay wama marka yaynan idinla weynaanin waayo marka wamaa cinda allaahi ilaahay agtiisa waxaa ahaaday ayaa khayrun wamaa waladii kii cinda allaahi ilaahay agtiisa ahaaday ayaa khayrun khayr badan waa abqaa baaqi ahaansho badan hadaad intaasoo maraakiib iyo intaasoo dayaarad aada leedahay waa un iska waa adduunyo waadna ka tegaysaa waa dhaafaysaa haddaad u badata marka waxaad ku raaxaysanaysaa waa un dhowr yani dhowr ciqdi tobaneeyo sano dhowr yacni ciqdi unbaad kaga raaxaysanaysaa marka dambena waad ka dhexbaxaysaa waxa ilaahay agtiisa ahe aakhiro ayaa marka ka khayr badan bani aadamkii marka wax baaqi ah iyo wax tegaayo inuu wax tegaayo doorto waa u doqonnimo liladiina kuwii ayuu u khayr badan yahay aamanuu rumeeyey wa calaa rabbihim rabbigoodna yatawakaluuna tala saaranayeen iyo waladiina kuwii ayuu u khayr badan yahay waxaad ku cadaftaa liladiinada hore waladiina kuwii iyo kuwiibuu u khayr badan yahay waxaa ilaahay agtiisa ahaaday yajtanibuuna ka dheeraanayeen kabaa'ira alithmi dunuubta kuweeda waaweyn walfawaaxisha iyo kuwa dunuubta aadka u foosha xun wa idaa maa haddii qadibuu ay caroodaanna hum iyagu yakfiruuna way dhaafayaan kuwaas aakhiro ilaahay agtiisa waxa yaallo kuwaasay u khayr badan tahay iyo waladiina kuwii ayay u khayr badan tahay istajaabuu ajiibay lirabbihim rabbigood ajiibay oo daacada ku ajiibay wa aqaamuu salaata salaadii oogay wa amruhum arrinkoodana shuuraa duu tashaawurin isla tashad mid u saaxiiba uu yahay amarkooda baynahum dhexdooda ay iskala tashtaan wa mimaa rasaqnaahum wixii aan ku arsuqnay wax ka mid ahna yunfiquuna way bixinayaan waladiina kuwiibuu u khayr badan yahay idaa asaabahum haddii uu asiibo albagyu gardarada hum waladiina kuwiibuu u khayr badan yahay dheh hum iyaguba yantasiruuna gargaarsanayeen goormay gargaarsanayaanna idaa asaabahum haddii uu asiibo albagyu gardarra hadday asiibto gargaarsanayeen sifaad marka dadka aakhiro waxaa ilaahay agtiisa ahaaday dadka ay u khayr badan tahay ay u fiican tahay yaa halkanna loo tilmaamay kow iimaan baa lagu tilmaamay iyo tawakul ay alla tala saartaan iyo waladiina sifada saddexaadii waxay tahay waladiina kuwii ayuu u khayr badan yahay waxaa alla agtiisa ahaaday yajtanibuuna ka dheeraanayaan kabaa'ira alithmi dunuubta kuwooda waaweyn mabaaxifta marka ku saabsan kabaa-irta iyo suuratu nisaa aan kusoo marnay in tajtanibuu kabaa'ira maa tunhowna canhu hadda waxba ku laaban mayno walfawaaxisha dunuubta foosha xunna kuwa ka dheeraado ayaa waxaa ilaahay agtiisa ahaaday ay u khayr badan tahay waayo maalinkaasi rajo weyn bay leeyihiin waidaa maa qadibuu waidaa qadibuu maada waa zaa-ido bacda idaa bay dhacday waidaa maa qadibuu waidaa qadibuu hadday caroodaan hum iyagu yakfiruuna kuwa dhaafo oo caradooda iyagoo awoodi karo inay fuliyaan oo ay maqdiro iyo awood ay leeyihiin ayay iska cafinayaan haddana ay dhaafayaan waxaa lagu ammaanay marka caradooda inaynan ku dhaqmin oo ay iska daayaan ayb halkan marka aayadda qeybtan hore sidaas waladiina kuwa ayuu u khayr badan yahay waxaa ilaahay agtiisa ahaaday istajaabuu lirabbihim rabbigood ajiibay wa aqaamuu salaata salaadii oogay wa amruhum arrinkooduna shuuraa uu yahay duu tashaawurin isla tashad beynahum dhexdooda ay isla tashadaan waa lagu ammaanay marka tashaawurka dad marka keligood taliyayaal ah maahano nin dad keligood iska tashanaya maahane arrin u baahan in maslaxadiisa la ogaado mafsadadiisa la fiiriyo miisaan u baahan marka ay arkaan iskama galaane tashad bay sameeyaan marka mu'miniintu shuurada iyo tashaawurku wuxuu u yahay sifo lagu ammaanay horena waa uga soo hadalnay fiqhu shuuraa suuratu aali cimraan aan uga soo war ayaan uga soo hadalnay washaawirhum fi lmri meeshaas markaan maraynin shuurada waxaa layskala tashanayo cidda lala tashanayo goorta in la tashtaa ay tahay waxaasoo dhan marka halkaas yaad ugu laabaneen wa mimaa rasaqnaahum wixii aan ku arsuqnay wax kamidana yunfiquuna way bixinayaan waaladiina kuwii ayuu u khayr badan yahay waxaa ilaahay agtiisa ahaaday hum iyaguba yantasiruuna gargaarsanaya kuwa gargaarsado oo aarsado idaa asaabahum haddii uu asiibo albaqyu gardarrada markay asiibto marka idaadan yantasiruunay ku tacalluqee hum yantasiruunana idaadu jawaab uma aha ayb bal iyadii baa marka yantasiruunada dambe ku tacalluqayso su-aal baa marka aayaddan imaanayso haddii la yiraahdo wamaa fi lintisaari min almadxi hore waxaa loo sheegay inaynan aarsanaynin oo iska dhaafaan halkaanna waxaa lagu ammaanayaa haddii la gardaraysto way gargaarsanayaan oo gardarrada ma ogolaanayaan marka inay aarsadaan oo ay gargaarsadaan maxaa ammaanoo ku sugan qaladaa laga galay uu aargutay ammaanta ku jirtaa waa maxay qiila waxaa la yidhi buu yidhi ibnu jariir itabari ina fii iqaamati aldaalimi calaa sabiili اlxaqi wa cuquubatihi bimaa huwa lahu ahlun taqwiima lahu mararka qaar qofka gardarrada badan ee doqonka ah ee haddii hadda layska dhaafo layska cafiyo u malaynayo dadka inuu ka qaadayo inuu dadkii kusii tunto dadka muuminiinta kaasoo kale kay u dul ma yeelayaan gardarradiisa ee marka uu gardarrada la yimaado qisdaaskii ayay wax ugu beegayaanoo waa iska qabanayaan dad marka dulli aqbalaya ma ahan baa laga wadaa meeshaan marka dulli ma aqbalayaan culimada qaarna waxay yidhahdeen waxaa laga hadlayaa waa gaalada muuminiinta hadday wax ka hadleeyaan waa iska cafinayaan gaal laakiin haddii uu damco inuu dullaysto awoodna uu leeyahay waa iska qabanaan macnahana marka waa laga macneeyey marka ammaan waayo middaas laba dhinacba ammaanay ka tahay oo kanna ammaanay u tahay midkan laftiisa xumaanta wado in layska qabtoo layska celiyo isaga toosin baa ugu sugan laftiisa nacam ibnu jariir sidaasuu ku jawaabay wa fii dalika acdamu lmadxi baa marka ku sugan wa jazaau sayiatin sayiatu miluhaa wa jazaau sayiatin xumaan abaalmarinteeda sayi-atun xumaan waaye miluhaa iyada oo kale wa jazaau sayi-atin xumi abaalmarinteeda sayi-atun xumi waaye xumida oo miluhaa tan hore oo kale ah ee ninkan dambe isaga miyaa xumaan sameeyey kan hore waa la gartay de isaga xumaan waaba sameeyey ninkan aarsaday oo aan xadgudbin isagu xumaan ma sameynin tiisa maxaa looga cabiray sayi-a loo yidhi min baabi almushaakala waay marka waxa balaaqada lagu yiraahdo waa min baab almushaakala sayi-adii wixii isaga lagu sameeyey baa lala mid dhigay mushaakalaa laga rabaa marka naca ayb waa isku isku isku nooc ayaa laga dhigay laakiin ninkan isaga xumaan ma sameynin dambe ayb xumaanta oo sayi-ada oo miluhaa iyadoo kale miluhaa marka maxaa baxay ictidaa abaalmarin wax xun abaalmarkeed inaad ku abaalguddo iyadoo kale waa lagu ogolyahay laakiin waa goorma markay iyadoo kale ta miluhaa haddii aad uga badiso maya oo markaas yacni ictidaa ayuu qofka galay waa xadgudbay markaade isaga markaade ictidaaga uu xadgudbay waa loo qabanaa laftiisa ayb marka qofku markuu wax qisaasanayana waxaa u shardi ah tarkul ictidaa xadgudubka inuu ka tago taas marka waa in wixii bannaanaa waay oo inuu marka wixii lagu sameeyo intii oo kale uu sameeyo qofkii ku sameeya waa u bannaan tahay xaaladda wanaagsanna waa sidee faman qofkii cafaa cafiyey wa aslaxa hagaajiyey fa ajruhu kaasi ajrigiisa cala allaahi alla korkiisa u ahaaday oo ilaahay baa damaanad qaadayoo ajrigiisa inuu u ilaalinayo allah u damaanad qaaday innahu alleh laa yuxibu ma jecla aldaalimiina kuwa xadgudbo daalimiintaa ilaahay ma jecle meeshaan marka laba shay baa lagu sheegay shayna waa bannaan yahay waa inuu qofku aarsado cafiskiina inuu kasii fiican yahay baa la tilmaamay meeshaas marka ibnu teymiya wuxuu qoray risaalo la yidhaha qaacidatun fi sabri aad bay u qiimo badan tahay qofka in uu akhristo ama uu daalacda aad bay u wanaagsan tahay ma badna iyada dhanba waxaa laga yaabaa waa iska labaatan ama soddon safxo kama badna wuxuu uga hadlayaa mas'aladan oo wuxuu leeyahay dadkii waxaa la amray sabar inay aarsadaan oo intiqaam sameeyaan waa loo ogolaaday laakiin waxaa fadli badan alsabru walcafwu walsafxu asbaabta marka wuxuu galay meesha hadda aan ka rabaa waxay tahay asbaabta ku bixinayso qofku inuu sabro oo waxaa dadka uga imaanayo inuu intuu u dul qaato oo iska cafiyo asbaabtaas maxaa ka mid a oo sabarka ku dhalinayso waxaa ka mid a aayaddan koow oo faman cafaa wa aslaxa fa ajruhu cala allah ajarkaagii hadduuba ilaahay yacni isaga isa saaray de wixii ilaahay ou damaanad qaaday wax aada u weyn waayo taa marka waxay kugu bixinaya inaad cafiska doorato oo aada aarsiga ka tagto waayo aarsiga ciilka unbaa kaaga ba-aya maahani ajar dambe melihin laakiin meeshani ciilku waa ka kabsan kartaa adduunyada laakiin aakhirada ajar badan baad u baahan tahay saa darteed xasanulbasri baa waxaa laga wariyey idaa kaana yowmu lqiyaamati wuxuu yidhi maalinta qiyaamaha marka la gaaro naadaa munaadin mid baa dhawaaqayo man kaana lahu cala allahi ajrun falyaqum qofkii ilaahay dushiisa yacni korkiisa ajar uu ugu sugan yahay falyaqum ha istaago ninkii ilaahay korkiisa ajar ku leh ha istaago falaa yaquumu ma istaagayo ilaa man cafaa qofkii wax cafiyey unbaa maalintaa kacayo waayo ilaahay wuxuu yidhi faman cafaa wa aslaxa fa ajruhu cala allahi taas waa mid midda labaadoo kale waxa uu yidhi inaad u aragto dhibka laguu geystay sababka uu ka dhashay dembigaaga inuu yahay wamaa asaabakum min musiibatin fa bimaa kasabad aydiikum oo dib intaad iskugu laabato musiibo inay tahay aada garato adiga dib iskugu noqoto rabbi uga towbad keenta dembigii aada gashay markaasi inuu qofkaani ku dhibo ajar baadba ka heshay cafisna waad samaysay oo sabarka waxaa kugu bixinayo war waxaan wax wuxuu alla kugu salladay waxaad adiga un la timid gacantaadu ay shaqaysay markaa dib baad intaad uga uga laabatay musiibadii marka waxayba kugu noqonaysaa wanaag sabarkiina waa kugu bixinaysaa arrintaas midda saddexaad wuxuu yidhi ee sabarka kugu bixinayso adiga naftaada inaad fiiriso iyo rasuulka naftiisa sala allahu calayhi wasalam labadaas naf yaa qiimo badan nafsu rasuulillahi sal l slam ayaa qiimo badan nebiga ma aarsa jirayna maya bal shamaa-isha nebiga waxaa lagu sheegay ee ma aarsan jirin ilaa inuu ilaahay u aaraya maaha haddii hadde diinta lagu xadgudbo waa xanaaqi jiray nebiga ilaahay buuna u caroon jiray dartiis laakiin wixii isaga ku saabsan nebigu waa laqi jiray waana sabri jiray mana aarsan jirin nebiga sal l slam marka haddii nafsadii qiimaha badnaydba aan loo aarin ee taada maxay noqonaya marka markaad aragto xadiidkaas oo kale aa akhriso wuxuu kugu bixinayaa naftaadii inaad inta hoos u dhigto oo aada jejebiso aa markaasi yacnii ka tagto aarsi iyo baabka aad iska dhaafto aduu waxyaaba aada u fara badan buu aada u tilmaamay ilaa iyo marka tobaneeyo gaarayo ayuu tilmaamay oo qofka ku bixinayo inuu aayaddan ku camal falo inta badan wuxuu yidhi aarsi marka aada gasho haddana inaad xadgudub la imaan weyso waa yar tahay u fiirso qofku markuu aarsanayo mar walba xadgudub uu sameynaya haddaad qofka tiraa war ninkan intaan uu kugu sameeyey maa intaas ugu sintid maya isagaba hadda ka hor sow saas ima yeelin anigana intaan awoodi karo waa waa waxaan yeelayaa marka waa u badinayaa waa yar tahay qof inuu aarsado xadgudubna uu iska ilaaliyo u ka taga ma badna waxyaabahaas oo dhan baa marka iyo inaad ku tadaburto ajarka ku dhaafayo intiqaamka iyo aarsiga ajarka kugu dhaafayo inaad fiiriso waxyaabahaas oo dhan waay walaman intasara walaman ruuxii intasara gargaarsado bacda dulmihi dulminta la dulmintiisa yacnii dulminta la dulmiyey ka gadaale qofkii aarsado fa ulaa'ika kuwaadaas maa calayhim korkooda ma ahaanin min sabiilin jid lagu ciqaabo kuwaa korkooda ma ahaanin ninkii aarsado oo aan xadgudbin kolkii la dulmiyey kadib fa ulaa'ika kuwaadaas maa calayhim korkooda ma ahaanin min sabiilin wadda lagu ciqaabo inama sabiilu inamaa wax kale ma ahane assabiilu waddada dulmiga ee qofkeedana lagu ciqaabayo cala aladiina kuwii korkooday ahaatay yadlimuuna dulminayeen annaasa dadka waa dulmigay bilaabayaanba kuwa dulmiga bilaabo ama markay aarsadaan bay xadgudbaan wayabquuna yacni xadgudbayay fil ardi dhulka korkiisa kuwa ku xadgudbo bigayri lxaqi xaq la-aan ugu xadgudbo dhulka korkiisa kuwaas baa jid lagu ciqaabo kuwaa korkooda u ahaaday ulaa-ika kuwaadaa lahum waxay leeyihiin cadaabun cadaab baa u sugnaaday cadaabka oo aliimun mu'limun xanuujinayo walaman qofkii sabara sabray waqafara dhaafay isagoo awoodo weliba ina dalika kaagaasi la min casmi lumuuri arrimaha kuwooda loo qasdo oo la doonto oo la aado ayuu ka mid ahaaday hada aakhiruhu wallahu aclam wsala allahu wslama calaa nabiyina muxamedi waaalihi waasxaabihi